إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka ah idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah walaayada islaamiga hiiraan ayaa ka warbixisay khasaaraha ka dhashay dagaallo maalintii shalay ka dhacay bariga gobolkaas siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa weerar afka ah ku qaaday xasan sheikh isagoo sheegay in waxaa loogu yeero beesha caalamka ay ka niyad jabeen dowladda federaalka darawallada ku shaqaysta mootalabalogeleyda ah ee ku nool magaalada muqdisho ayaa cabasho ka muujiyey dhibaatooyin kala duwan oo uga imaanaya ciidamada dowladda federaalka dowladda kenya ayaa walaac xoogan ka muujisay guuldarrooyinka ay la kulmayaan ciidamada dowladda federaalka dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay shil gaari oo ka dhacay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari dowladda turkiga ayaa dalka libiya ka daadguraysay ku dhowaad boqol xubnood oo u dhashay dalkeeda آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa labaatanka bisha dulqacda sanadka kun afar boqol afartan iyo lix oo ku beegan siddeed iyo tobanka bisha shanaad laba kun labaatan iyo shan kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran walaayada islaamiga hiiraan ayaa ka warbixisay khasaaraha ka dhashay dagaallo maalintii shalay ka dhacay bariga gobolkaas faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdifataax faarax diiriye isagoo waraysi siinayay warbaahinta andalus ee ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayuu waaliga wilaayada islaamiga hiiraan sheekh guuleed abuunabhaan ka warbixiyey dagaaladii cuslaa ee maalintii shalay ka dhacay bariga gobolka hiiraan kaasoo dhex maray ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa dowladda federaalka sheekh guuleed abuunabhaan ayaa sheegay in dagaaladu ay ka dhaceen dhulka ay adwadaagta ka yihiin wilaayada hiiraan iyo shabeellaha dhexe halkaasoo ay guushu ku raacday ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab walaalle dagaallaa dhacay waxayna ka mid yihiin dagaaladii hore u socday maanta dagaalada dhacay ilaahay mahaddiisa subxaanahu watacaala waxaa horeyba isu hayay xaqa iyo baatilka ama ahalka xaqa iyo baatilka ahalkiisa dagaaladii u dhexeeyey bay ahaayeen kuwa maanta dhacay si guud waa bariga wilaayada islaamiga hiiraan meesha uu dagaalka ka dhacay waa meesha ay dariska ka yihiin labada wilaayo islaamiga ah shabeellada dhexe iyo hiiraan deegaan ahaan dhulkaas magaciisa waa meesha la yidhaahdo mubaax baa koofur waxay u jirtaa waqooyi bari dhinacaana meesha la yidhaahdo ceel hareeriba waxay u jirtaa koofur galbeed meesha dagaalada ka dhaceen dhulkaa u dhexeeya weeye ilaahay subxaanahu watacaalana cadowga uu ku jebiyey oo uu naafada ugu geystay mar wax laga weydiiyey khasaaraha ka dhashay dagaaladan culus ee dhex maray ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa dowladda federaalka ayuu waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abuunabhaan tilmaamay in khasaare culus dhabarka loo saariyey askarta dowladda federaalka askar iyo saraakiil badanna lagu dilay goobaha dagaalka macluumaadka hadda horudhaca ah oo aan hayno oo walaalaha goobta jooga ay noo sheegayaan ilaa haddeer bakhtiga cadowga gaaray waa sagaal iyo toban ah iyo dhaawac oo afartan iyo laba ah waxaana suuragal ah in wakhtiba wakhtiga ka dambeeya ay sii badato maadaama lagu daba joogo oo marba la arkaya wax meel yaallo ama dhaawac ama dhimasho oo meel yaallo waa suuragal in ay ziyaado imaado ilaahayna subxaanahu watacaala dhabarka ayuu ku dhuftay walaaluhu waxay sheegeen in markii ay jabeen ay ku baxeen ama ay ku carareen dhul hawd ah ilaahay waa jebiyey nimankaa subxaanahu watacaala intaadda walaalaha soo gudbiyeenna khasaaruhu waa intaas ilaahay baa mahad iskale subxaanahu watacaala maalinba ilaahay wuxuu qabanayaa mujrim ka mid ah mujrimiinta la diriraya xaqa alle ninkaasu wuxuu ahaa nin sargaal ah wuxuu ahaa cadowga ilaahay oo dagaalamaya ama hogaanka qayb ka miduu ahaa waa sargaal lagu magacaabi jiray corneyl xujaale in badanna kasoo muuqday baraha la iska arko wuxuu ahaa in badan nin dhibay shareecada ilaahay ee dadkeeda maalintii shalay ayaa qaybo ka mid a gobolka hiiraan waxaa ka dhacay dagaalo culus oo dhex maray ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa dowladda federaalka waxaana goobaha lagu dagaalamay u haray ciidamada mujaahidiinta al-shabaab iyadoona dowladda federaalka la gaarsiiyey mid ka mid a khasaarihii ugu cuslaa waayadii u dambeysay waa mahadsantaha cabdifataax faahfaahinno dheeraad ah oo ka soo kordhay khasaaraha dowladda federaalka ku gaaray dagaaladii shalay ka dhacay bariga gobolka hiiraan ayaa la helay tirada dhimashada ayaana gaartay konton iyo toddobo kuwaas oo isugu jira askar iyo saraakiil halka dhaawacuna uu gaaray sagaashan iyo siddeed kale kuwaas oo ka tirsan dowladda federaalka siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa weerar afka ah ku qaaday xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka isagoo sheegay in waxaa loogu yeero beesha caalamka ah ay ka niyad jabeen dowladda federaalka mubaarak cumar ayaa ka warramaya cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ee kasoo horjeeda dowladda federaalka ee uu hogaamiyo xasan sheekh ayaa sheegay in waxaa loogu yeero beesha caalamka ay ka niyad jabeen dowladda federaalka kuna dhow yihiin inay dhaqaalaha ka jartaan ciidamada shisheeye ee magacooda loo soo gaabiyo ee jibsum ayuu sheegay in ilaa hadda dhaqaalo loo helin muddo bilooyin ahna ay mushaar la-aan yihiin wuxuu intaasi ku daray in xasan sheekh uu raadinayo ciidamo calooshoodu shaqaystayaal lah isagoo xusay inay waxba u tari waayeen ciidamada dowladda federaalka maxaa dhacay niyajab beesha caalamkaha yimid oo qaarkood aysan qarsanaynin habeen dhexaas dalkan hal twiit oo maraykan qoreenaa gelgilay tabarta dowladda soomaaliya intay la eg tahay fiiri one twiit aa dowladdu isku dhex yaaciyey maxaa dhacay maraykan maa lala hadli karaa madaxweyneha intay soo geliyeen ribalay dheheen warkiisii ay dheheen waxaan kuma jirno hadda lacagta amisom waa la'yahay siddeedda kun amisom la soo reebay janawari ilaa haddana mishaar ma qaadan ciidanka nala jooga afrikaanka ah madaxweynihii wuxuu leeyahay ciidan caloosho u shaqaystayaalah aan dowlad turkiya ka raadsanaa kuwo kalea etoobiya ka raadsanaa kuwo kalea uganda ka raadsanaa war toddobaatan kun oo wiiloo soomaaliya hadday wax tari waayeen soo calooshaqaysta wax u tara waxaa dhacay marka taageero la-aan beesha caalamka waxaa qarka loo saaran yahay kabkii miisaaniyadda ee ciidankan lala jooga amisom in la waayo qarka loo saaran yahay dhan kale madaxweynaha dowladda federaalk ayuu ku tilmaamay inuu ku fashilmay hogaaminta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee dhinaca kale awood cusub la soo baxday argagixisad iyo tamar iyo awood cusub soo heshay energy ma inay meesha ku joogaan inay kula tahay ma ku istaagayaan waxaan siinay hub dheeraada oo ciidamada ka furteen waxaan siinay energy dheeraada tamar dheeraadaan siinay waxaan siinay awood dheeraadaan siinay ciidankeenii waxay dhaheen ilka doofaar iisa hasan yaa sameeyey waxaas yaa mas-uuliyaddaas iskale waxaa kaaga daran hogaan xumada go-aan xumada ha waxaa lagu leeyahay hebel madaxweynaha xilka waa ka qaadaa hebel uu ku bedelaa maalin kasta waxaa lagu leeyahay hebelaa xilka laga qaadaa hebelaa lagu bedelaa hebel wasaaradda waa iska joogaa hebel saan ma aha hebel inta waa fadhiyaa quality of leadership oo go-aan lagu qaadan karaa ma leh si kastaba haatee hadalka cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa imaanaya xilli dowladda federaalk ee ku fashilantay dagaalkii horaantii sanadkii labada kun laba labaatanka ee ku soo qaaday qaar ka mid ah wilaayaadka islaamiga ee dhaca koonfurta ee bartamaha soomaaliya iyadoona dagaaladaasi lagu gaarsiiyey khasaaro baaxadle oo isugu jira naf iyo maal intaba darawallada ku shaqaysta mootalabalogooleyda ah ee ku nool magaalada muqdisho ayaa cabasho ka muujiyey dhibaatooyin kala duwan oo uga imaanaya ciidamada dowladda federaalka faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiqaaliq macali cabdiweli wadayaashan kaxeeya mootalabalogaalleyda ee ka howlgala magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa ka cabanaya dhibaatooyin kala duwan oo ay ku hayaan ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa sirdoonka waxay sheegeen in ay ka qaataan lacagubaad ah jirdilna ay u geystaan haddii ay diidaan lacagtii ay weydiiyaan shaqadey waa mootofecom aan ku xamaashtaa mar walbana si walba waa la kulumnaa jirdil iyo wax saase waa aragnaa horta lama sheeg kale qolada bistoolinka ku hubaysan mooto dhaco iyo waxaas waa aragnaa mar walba wax walba waa la kulumnaa laakiin habeenkiina haddana babursasha iyo iyo wadda celin baa nulu hayaa taas baan dhib ku qabnaa taasaan sheegleen socokorteeda lagu dhahaa mootadan kiraa la rabaa kir maa la raadinaa biil maa la raadinaa shidaal maa la raadinaa waa maya caqabad far badan waa jirtaa habeenkii waxaa luu leeyahay laba saac ma soco karti haddaa luu qabto shan doorar layaa daadsana adaa maantaoo dhan hal doorar laba doorar rafaad ku raadinaysa busaa ku socotaa shilaa iska ilaalinaysaa aw ninna asoo rafaadan ma aragta oo shan doorar hamarkaa tuurana ciidamada dowladda federaalka khaasatan kuwa sirdoonka ee isku magacaabay nisa ayaa dhibaatooyin ba-an ku haya gaadiidleyda ka howlgala magaalada caasimada ah ee muqdisho iyagoona xoog u sheegta mootadii ay qabtaan dowladda kenya ayaa walaac xoogan ka muujisay guuldarrooyinka ay la kulmayaan ciidamada dowladda federaalka maxamed sheekh cali ayaa ka waramaya xukuumadda nairobi ayaa aada uga walaacsan guuldarooyinka isdabajooga ah ay la kulmayaan ciidamada dowladda federaalka waxayna ka cabsi qabtaa in haddii si dhammaystiran looga adkaado ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab weeraro laayaana ka fuliso gudaha kenya wasiirka maaliyadda ee dowladda kenya oo lagu magacaabo johni badi oo u warramay warbaahinta ayaa xusay inay weeqantay awoodda militariyaha ee dowladda federaalka kadib markii khasaarooyin isxiga fagaarooyinka dagaalka ay ku gaarsiiyeen ciidamada xarakada ee mujaahidiinta al-shabaab baqdintan ka soo baxday dowladda kenya oo ku aadineed guuldarooyinka gaaray dowladda federaalka iyo inay dalkeeda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliso weeraro waaweyn ayaa imaanaya xilli ciidamo badan oo kenyaan ah ay duulaan ku joogaan magaalooyin badan oo dhaca gobolada gedo iyo jubbada hoose ilaa iyo haatan dowladda kenya waxaa dhegaheeda ka guuxaya howlgalladii nafurnimada ahaa ee dagaalyaano si gaar oo tababaran oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen xarumaha westigeed mool iyo fortin riverside oo ku yaala magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya kuwaasoo dowladda kenya lagu gaarsiiyey khasaarooyin badan welina ka cabsi qabto weeraro kale kuwaas ka saameyn badan dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay shil gaari oo ka dhacay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya axmed cabdulaahi shilkan gaari oo ka dhacay magaalada boosaas ee xarunta gobolka bari ee sababay dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray qaar ka mid a rakaabkii saarnaa gaariga gaariga shilka gale ayaa ka baxay magaalada garowe ee gobolka nugaal waxa uuna u socday magaalada boosaaso wararka ayaa sheegay in shilkan uu ku dhintay hal ruux kaas oo ahaa bara jaamadeed oo lagu magacaabo yuusuf cabdiraxmaan jaamac kaas oo wax ka dhigayay jaamacad ku taalla magaalada garowe waxaana dhanka kale dhaawacyo kala duwan ka soo gaaray saddex ruux nin ka mid ah dadkii ka badbaaday shilka oo warbaahinta u warmaayay ayaa ka hadlay waxyaabaha sababay inuu gaariga shilka galo isagoo dhanka kale faahfaahin ka bixiyey ninka dhintay iyo sida ay wax u dhaceen anagu waa laba nahay intaasna waa geeriyooda ma garas boosaaso horta kantaroolka waxaa yar u jirnayba gaariga mugod dhusaday kadibna siday wulaami kaga dhacay ma garas marka aniga ninkaan dhintay labadaba gaariga waa ka baxnay oo waxa weeye goortuu dhacayda daaqadahan ka baxnay ninkaanu marka shii maray gaarigu waa ku dhacay dusurka ka dhacay ilaahay ha u naxariisto shilki shil noocaas u ahaa anaguna garow waan ka baxnay waxaan ka baxnay garow waan ka baxnay boosaasaan u soconay shilku gaariga god lu ku dhufsay waa le god laamiga dhexdiisa ku yaala gaarigu
dadka dhaawacyada qaba ayaa loo qaaday isbitaal ku yaala magaalada boosaaso halka ruuxa dhintayna la geeyey qaybta meedadka ee isbitaalka shilkan gaari ayaa imaanaya iyadoo dhowr jeer oo horey sidan oo kale shilal sababay dhimasho iyo dhaawac ay uga dhaceen gudaha iyo duleedka magaalada boosaaso waxaana sabab u daraawalada oo gawaarada si xoogan u kaxeeya warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dowladda turkiga ayaa dalka libiya ka dadguraysay ku dhowaad boqol xubnood oo u dhashay dalkeeda turkiga ayaa siddeetan iyo laba muwaadin si deg deg ah uga daadgureeyey magaalada triboli ee caasimadda dalka libiya kadib markii halkaasi ay ka dhaceen iska horimaadyo hubaysan oo u dhexeeya ciidamo daacad u ah dhinacyada siyaasadda talada waddankaas isku haya daadgurayntan ayaana timid kadib markii xaaladda ammaan ee magaalada triboli ay si weyn u xumaatay taas oo keentay dhimashada ugu yaraan siddeed qof oo rayd ah iyadoo uu hakad ku yimid duulimaadyadii garoonnada diyaaradaha ee magaaladaas daadguraynta turkiga ayaana muujinaysa walaaca sii kordhaya ee dowladaha shisheeye ay ka qabaan xaaladda amni ee ku soo korortay waddanka libiya warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga naga intaa